maamulka jubbaland ayaa sheegay in ciidamadoodu ay taageero siiyeen dad shicib ah oo ku nool deegaano ku dhow dhow magaalada kismaayo shicibkaasi ayaa la sheegay inay dagaal la galeen ururka al-shabaab dadkan ayaa la soo warinayaa in ay ka gadoodeen sake la sheegay in ururka al-shabaab uu ka qaadayey afayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland axmed maxamuud axmed oo maxamed cabdi sandheere khadka telefoonka ugu waramay ayaa sheegay in ciidamadaasi hadda ay ku sugan yihiin goobihii uu dagaalku ka dhacay
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala daalima wabacd ugu horeyntii ilaahay subxaana watacala waa u mahad celinaynaa walaalow nimankii burcadiineedka ahaa shabaabka la dhahayay ayaa waxay suubiyeen shacabkii jubbooyinka degnaa ama deegaanada degnaa ayay maalmahan waxay ku suubiyeen dhac oo la wada og yahay xoolahooday ka qaateen geel dhan laba kun oo neef ayay dadkii deegaanka degnaa oo reerbaadiyaha ahaa ayay nimanka ayagaa ka dhaceen ciidanka dowlad goboleedka jubbaland laamihiisa amniga kala duwan ayaa dadkii shacabka u gurmaday dadkiina way laayeen laba kun oo neefna way qaateen sagaal ruux oo shacabka deegaankaas ku nool oo xoolaha lahaa ayay meeshaas ku direen ciidankana wuu gurmaday deegaano badan oo ayaga hadda gacanta ay ku rin jireen oo ciidanka hadda ay la wareegeen iska horimaad ka dhacay saakay tuulada beerxaani oo magaalada kismaayo u jirto lixdan kilomitir ayuu iska horimaad ka dhacay saddex ninna waa ugu dilnay afar ninna waa uga dhaawacnay gacan kuhaynta tuuladan hadda annaga ku hayno waxaan la wareegnoo kale tuulada lixdan kilomitir kismaayo eedana u jirto janaa cabdulla ladhaama birta dheer eedana waa la wareegnay ciidankeena hadda ku sugan tuulo ka shisheeso oo toddobaatan kilomitir kismaayo u jirto oo sooyaa la dhaana ciidankeenna ayaa loo wareegay gacan kuhaynteedana hadda ciidanka gacanta ku hayo annagaa joogno xoolihiina waa daba taaganahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa nimanka ayaga ilaahay subxaana watacala inuu gacmaheena ku cadaabayo insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed nimanka way dhibeen haddana dee shacabkii hanala ogaadaan ama inay nala ogaadaan way fiican tahay nimankan dowlad iyo ashkaas gaara waxay ataagayaan ma aha jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee baabi'inayaan waan gartay jiritaanka ummadda soomaaliyeed ay diidan yihiin waan gartay maxaa al-shabaab ku keenay inay weeraraan dadka deegaanadaas degan oo ay xoolahooda ka qaataan soo markii horeba lama wada deganayn deegaanka walaalo waxay waxaa taas keenayso shacabkii nimanka iyaga ahaa inay la shaqeeyaan ama ay wada shaqeeyaan shacabka way diideen wax lala shaqeeyana maaha dad horar ah oo dadka soomaaliyeed baabiinayaan afar labaatan saac qarax iyo dil iyo dadkii u geysanayaan wax lala shaqeyn kara ma aha aadana la shaqeyn kara ma jiro marka shacabkii way la shaqeyn waayeen kabacdina ataagay ku qaadeen shacabka degan meelaha al-shabaab ay ka taliyaan mudday ku soo hoos noolaayeen nabad ayay ku nool yihiin qofku siduu doono ha u dhigo ama dadka hala sunduleeyo ama wax kale ha loo sheego waxaan doonayaa waxa kiciyey shacabkan ee keenay inay la dagaan al-shabaab yacni al-shabaab hadday weerar ka geysta magaalooyinka waaweyn sida kismaayo oo kale shacabku ma taasay ka dheedhiyeen baad leedahay oo ay ka gadoodeen oo ay bilaabeen inay al-shabaab kula dagaalamaan horta hore kismaayo waa meel amni ah soomaaliya meelaha ugu amni badan ay ka mid tahay wax dagaalo ka dhace ma jirto wax ay shabaab ay ka qaadi karaanna ma jirto qodobka koowaad waa taas qodobka labaad shacabka waa la caburiyey dhib badan nimanka u geysteen waxyaalaha dhibka u geysteen shacabku kacdoon ka subinaya waxaa ka mid ah waxaa suurtagal ah hal hal shaksiya laga yaabaa inuu toban neef oo geel lahaa toban oo ne toban neef oo geel ah maxaa ka go-a zako shareecada islaamka dad wada yaqaanaan nahay ummadda soomaaliyed waa wada culumo ummadda soomaaliyed waa muslimiin ah shareecada bartay waxa ka go-i karo toban neef oo geela zako waxa uga goyi karo maxay tahay aan isweydiino abaaraa dhacay hataa abaaraha ma u turi waayo dadka abaaraha ku dhacay imtixaanbaa ku dhacay dadkii roobkii ay wala'yihiin maca daalika waxaa loogu sii daray colaad iyo kadayd iyo in dadki xoolahooda laga dhaco waan gartay marka waan fahmay dadku waxay ka gadoodeen sakadan laga qaadayo ay diidan yihiin su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay maamulka jubbaland awood ma u leeyahy inuu goobahaas sii joogo oo al-shabaab si ayna intan ugu soo noqonin ayna dadka u dhibaataynin awoodda horta waa si si allo waaye laakiin ciidanka dowlad goboleedka jubbaland khibrada u leeyahay inuu deegaanadaas joogo awood ma u leenahay inaan deegaanada joogno mana ka soo laabanayna hadduu ilahay raalli ka noqdo waxaan rajaynaynaa kooxda burcadiineedka hoggaankooda uga sarreeyo oo aan ognahay maalmaha inuu xanuun daran uu haayo in iyaga iyo kaas baan lasoo qaban doona hadduu ilahay raalli ka noqdo shacabka soomaaliyeed oo gobolada jubbooyinka ku noolna waxaan rajaynaynaa in maaragtay gumaysi dambe maaragtay aan ugu fiirsan doonin meel walba ay nimankaa joogaanna waa tegaynaa ma aha deegaanada hadda aan joogno inaan tagno aan kasoo laabana go-aankeena ma aha iyo hadafkeena waan joogaynaa waana degaynaa shacabkana ma kusoo laaban doonaan kuwaas ayaga ah laba bilood ka hor waxaan tagnay tuulada bira loo dhaho galbeedka magaalada kismaayo ah magaalada kismaayo u jirto konton iyo shan kilomitr ciidankeena wuu degan yahay waa degannahay waxaan rajaynaynaa kuwaasna sidaas iyo sidoo dhina inaan u joogi doono oo aan laaban doonin aan isku furi doono dhowla iyo kismaayo asmadooda kismaayo inaan isku furi doono hadduu ilahay raalli ka noqdo meelo badan oo nimankaas ay joogaanna waa tegaynaa hadduu ilahay raalli ka noqdo dagaalkana midkaas ku dhamaanaya ma aha ilaa deegaanada jubbaland laga waayo shaksi ka mid ah burcadiineedka shabaabka loo yaqaano kaasi wuxuu ahaa fayeenka laamaha amniga ee maamulka jubbaland axmed maxamuud axmed carab oo khadka telefoonka ugu warramay maxamed cabdi sandheere